أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a machad afrikaan ah oo daraasad cusub oo uu soo saaray ku odorasay mustaqbalka mugdiga sii galaya ee kooxda ridada soomaaliya isagoo saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka dagaallo u dhexeeyey maleeshiyada kooxda ridada iyo kuwa maamulka ridada jubbaland oo maanta dib uga qarxay degmada beled xaabo ee gobolka gedo haddaba yaa ku gacan sarreeya dagaaladii dhacay halkaysa dhinacyadu kala joogaan falanqayn ayaad dhegaysan doontaan beesha jiriirweyne ee degta wilaayada jubbada dhexe oo furatay machad lagu xifdin doono qur'aanka kariimka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dowladda elitereya oo gaadiid gaashaaman iyo ciidamo dheeraad ah u dirtay xuduudda etoobiya munaasabad lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin beddelatay machadka qurduba oo ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe darawal soomaali ah oo ku nafwaayey shil baabuur oo ka dhacay waddanka zambiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalos ee wilaayaadka islaamiga qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qayb galaya anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري عيشا وفخرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya machad afrikaan ah ayaa daraasad cusub oo uu soo saaray ku odorasay mustaqbalka mugdiga sii galaya ee kooxda ridada soomaaliya isagoo saadaaliyey in mujaahidiintu ay la wareegi doonaan dalka haddaba kusoo dhowaada warbixin arrimahaasi ku saabsan waa kan walaalkeen cismaan axmed dhuubow futuuxaadka ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ka samaynayaan wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa canaawiinta hore ugu jira wararka iyo warbixinnada ay daabacayaan warbaahinta caalamka macaahidda daraasaadka ee lagu rogrogo siyaasadda iyo isbedellada dunida ayaa falanqeen iyo isdultaag ku samaynaya isbedellada ay suuragalka tahay in ay ka dhacaan soomaaliya iyagoo saadaalinaya in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegi doonaan waxayna aada ugu deyrinayaan mustaqbalka kooxda ridada ee ciidamada shisheeye ay ku ilaalinayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho macadka arrimaha amniga afrika daraaseeye ee loo yaqaano security stadis africa oo marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i s s africa fadhigiisuna yahay magaalada britoria ee caasimadda dalka koonfur afrika ayaa soo saaray daraasaad uu ku sameeyey dib u dhaca ay la kulmayaan maleeshiyaadka kooxda ridada iyo awoodda siibulaalaysa ee mujaahidiinta al-shabaab daraasadda ayaa lagu faahfaahiyey isbedelada waaweyn ee ka hana qaaday gobollada dhaca bartamaha soomaaliya iyo shabeellooyinka halkaasoo ay mujaahidiintu la wareegeen dhul baaxad leh laayeenna boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ee ay gaalada u soo carbeeyeen la dagaalanka shareecada islaamka i s s africa waxaa kale uu ka dhawaajiyey in caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay haatan qarka u saaran tahay in ay gacanta u gasho mujaahidiinta al-shabaab xilli hoosu dhacu ku yimid taageeradii dibadda ee ka imaan jirtay a u iyo u n oo ah gaaladii tabantaabin jirtay murtadiinta macadku wuxuu xusay in qaramada midoobay iyo midooda yurub ay ka dhawaajiyeen in ay ka walaacsan yihiin nugeylka sii kordhaya ee kooxda ridowday ee gaalada ku daaban iyo muranka siyaasadeed ee hareeyey maamulada iskhilaafsan ee ka jira dalka soomaaliya warbixintu waxay tilmaantay in guuldarro iyo fashil ay ku soo idlaadeen duulaankii muddada dheer socday ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya oo ay qayb ka ahaayeen dalalka midooda afrika qaramada midoobay maraykanka midooda yurub urur goboleedka igad iyo waddamada deriska ah sida kenya iyo etoobiya institute for security wuxuu tilmaamay in tabaryaraanta xadhaafka ah ee ku habsatay kooxda ridada soomaaliya laga yaabo in ay soo dedejiso in mujaahidiintu ay isku fidiyaan dhul ballaaran oo hor leh lana wareegaan magaalooyin kale oo waaweyn horumarka ay mujaahidiintu ku tallaabsanayaan ayuu i s s africa sheegay in ay ka dhalan karto in ay si buuxda ay gebi ahaanba ula wareegaan dalka soomaaliya islamarkaana ay noqdaan maamulka ugu awoodda badan mandiqadda oo dhan maadaama ayuu yidhi aysan jirin awood siyaasadeed iyo mid maamul xooggan oo ka hortagi karta saameynta dagaalyahanada al-shabaab daraasadan uu soo saaray macadkan afrikaanka ayaa daba socota warbixinno iyo daraasado isdabajoog ah oo muddooyinkan dambe ay soo saarayeen hay-ado iyo warbaahinno waaweyn oo reer galbeed ah kuwaas oo dhammaantood isugu biyo shubanaya in ifafaalaha ka soo muuqda soomaaliya uu u muuqdo midkii afghanistaan oo kale markii ay la wareegeen mujaahidiinta daalibaan guud ahaanba waddanka afghanistan ayna meesha ka saareen maamulkii waddankaasi ka jiray aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan dagaallo u dhexeeyey maleeshiyada kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamulka riddada jubbaland ayaa maanta dib uga qarxay degmada beled xaawo ee gobolka gedo falanqayn ayaannu idiin haynaa aan soo dhoweeyo walaalkeen maxamed xasan oo si dhow ula socday ugu horeyn maxamed maxaa ka soo kordhay xiisadihii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta ee ka taagnaa deegaano ka tirsan gedo aad baad u mahadsantahay maahir maalintii shanaad oo xiriir ah dagaalo culus ayaa waxay ka socdaan degmada beled xaawo ee wilaayada gedo dagaaladan waxay u dhexeeyaan maleeshiyaad ka watirsan murtadiinta kuwaas oo isku khilaafsan gacan kuhaynta guud ahaanba gobolka gedo gaar ahaan ee magaalada beled xaawo dagaalada oo ah kuwo dhowr maalmood qaatay ayaa saameyn ba-an waxay ku reebeen dadka deegaanka dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warinayaa inay ka jiraan magaalada beled xaawo dagaalka wuxuu si toosa ugu dhexeeyaa maleeshiyaad kala taabacsan maamulka shahaadala dirarka ee lagu magacaabo jubbaland iyo kooxda riddada soomaaliya nin dagaal oge murtad ah lagu magacaabo cabdirashiid janan ayaa markii dhowaan loo magacaabay taliyaha amniga ee gobolka gedo wuxuu tegey degmada beled xaawo wixii xilligaas ka dambeeyey dagaalada ayaa noqday kuwo maalinla ah oo si joogta ah u socda oo waqti dheer qaatay wuxuu sababay in saameyn ba-an oo ku reebo dadka deegaanka ku dhowaad boqol kun oo ruux ayaa la sheegayaa inay ka barakaceen degmada beled xaawo kuwaas oo qaarkood ay u barakaceen gudaha kenya iyo etoobiya degmadan waxay dhacdaa saddex xagal xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya kenya iyo etoobiya waana degmo ganacsi waxaa lagu soo waramayaa in dagaalada ay yihiin kuwo lafajibis ah oo marna la riixayo maleeshiyaadka janan marna la riixayo maleeshiyaadka daacadda u ah axmed madoobe ee taabacsan maamulka shahaadala dirarka ee isku magacaabay jubbaland waxaase xusid mudan in ilaa iyo hadda aysan jirin wax guulo ah oo dhinacyadu ay kala gaareen marka la eego sidii dagaalku uu ku bilowday weli dhinacyadu waxay ku kala sugan yihiin meelihii ay kala joogeen marka laga reebo in maalintii ugu horreysay ee dagaalka magaalada beled xaawo gacan kuhaynteeda ay la wareegeen maleeshiyaadka daacadda u ah ee maamulka shahaadala dirarka ee jubbaland arinta kusoo korortay xiisadaha gobolka gedo ka taagan waxaa ka mid ah in ciidamada dowladda etoobiya ay si toosa usoo farageliyeen colaadda oo habeen hore ay weerar ku qaadeen xarun ku taalla magaalada doolow ee xuduud beenaadda dhacda oo ka tirsan gedo halkaas waxay ku dileen askar ka tirsan maleeshiyaadka ee kooxda riddada saraakiil sare dhaawac ayay u geysteen dhammaanna gacanta ay ku dhigeen saraakiishii iyo ciidamadii halkaasi ku sugnaa etoobiyaankana waxay gubeen baqaaradii hubka ah oo ay lahaayeen maleeshiyaad daacad u ah kooxda riddada soomaaliya waxaa muuqata in loolanada ka socda gobolka gedo ay saameyn ku leeyihiin dowladaha etoobiya iyo kenya oo la kala safan dhinacyada halkaasi ku loolamaya
waa gartay maxamed haddaba yaa ku gacan sarreeya baa la leeyahay loolanada gobolka ka socda maxaase ay dhinacyadu isku hayaan maahirow dagaalkan muddada shanta maalmood ka socda magaalada beled xaawo marka la eego meelaha la kala joogo awoodda ay dhinacyadu ay isticmaalayaan iyo waxa uu ku salaysan yahay horta dagaalkani wuxuu ku salaysan yahay gacan kuhaynta awoodeed ee magaalooyinka muhiimka ah degmada beled xaawo waa degmada ugu dadka badan gobolka gedo waa degmo saaran saddex xagal xuduudeedka ay wadaagaan soomaaliya kenya iyo etoobiya waana magaalada ganacsi ee ugu weyn gobolka maadaama ay tahay magaalo dhaqaalo leh goob istaraatiiji ah ku taalla cidda magaaladan gacanta ku dhigta ayaa macno weyn ku yeelanaysa awoodda gobolka gedo sidaas daraadeed ayay dhinacyadu ugu loolamayaan gacankuhaynta magaaladan maamulka shaadaladirka ee isku magacaabay jubbaland ayaa la sheegay in wujuud ballaaran magaalada uu ku leeyahay ciidamadiisu waxay degan yihiin buurta weyn ee magaalada ku hareereysan sidoo kale waxay gacanta ku hayaan xarunta degmada saldhigga booliska kastamka iyo kontaroolada ee magaalada laga soo galo loogana baxo halka dhanka kale maleeshiyaadka janan ay gacanta ku hayaan dhismaha jaamacadda gedo halka lagu magacaabo iyo dhismaha saldhigga lagu magacaabo u k amba xere u k halkaas ayay dhinacyadu ay kala haystaan maamulka shaadaladirarka ee jubbaland ayaa la dhihi karaa goobaha macnaha leh ee magaalada sida xarunta maamulka saldhigyada iyo dhammaanba kaabayaasha muhiimka ee magaalada beled xaabo maamulkaas ayaa gacanta ku haya laakiin ciidamada kale ee taabaxsan maleeshiyaadka kooxda ridada ee janan hogaaminayo iyana waxay taxadi iyo caqabad ay ku yihiin haysashada maamulka jubbaland ee magaalada beled xaabo sababtoo ah saldhigga goobta oo ku yaal ayay kasoo ridayaan hoobiyaal waxay kasoo liishayaan ciidamada kusugan gudaha maadaama magaaladu ay tahay mid hoobad ama god ku jirta saameynta ugu daran dagaaladan waxay ku yeesheen dadka rayidka ah isgaarsiinta ayay jarayaan dhinacyada dagaalamaya marka isgaarsiinta ay hawada ka baxdana kumanaan kun oo ruux oo ku dhaqan magaalada beled xaawo ayay noloshoodu qalqiil gelaysaa maadaama dadka soomaalida intooda badan ay ku tiirsan yihiin lacagta doolarka ee laga isticmaalo shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaan lacagta loo yaqaano e v c da iyo wax lamid ah waxaa intii dagaaladu ay socdeen suuq helay oo lacago kumanaan kun oo doolara macaashay dowladda saliibiyadda kenya oo shirkadda isgaarsiinta safaricom oo laga isticmaalo magaalada beled xaawo ay dad fara badan simkaaradeedii ay qaateen waxaana la isweydiinayaa sababta ay murtadiintu ay u jarayaan shirkadaha isgaarsiinta marka dagaaladu ay socdaan taas oo loosoo fasirtay in majaal iyo fursad dhanka dhaqaalaha la siinayo dowladda saliibiyadda kenya sidaasna dadka ku dhaqan magaalada beled xaawo waxay ku qasbanaadeen in ay isticmaalaan lacagta loo yaqaano embesa oo dowladda kenya shirkadaeda isgaarsiinta ay bixiyaan runtii dagaalkanna wuxuu sababay in kumanaan kun oo shacab ay barakacaan dadkuna waxay ku dhiban yihiin hareeraha magaalada qaarkood ayaa la arkayey iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan xuduud beenaadka oo dhanka mandheere ay galaan kadibna ay tacadiyo u geysanayaan ciidamada dowladda saliibiyadda ee kenya xasan garguurti iyo kooxdiisu waxay u dagaalamayaan oo u dirirayaan in gobolka gedo ay kala wareegaan maamulka isku magacaaba jubbaland kadibna halkaas ay ku qabtaan waxay ugu yeeraan doorashooyinka qofka iyo codka ah waana dagaallo gebigoodba ku dul wareeganaya arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale xusud mudan in dowladaha saliibiyadda kenya iyo etoobiya ay doonayaan in iyana gacankuhaynta magaalooyinka xuduud beenaadyada dhaca dhankooda ay soo xigsato kenya oo kale waxay doonaysaa in maleeshiyaadka axmadoobe magaalada beled xaawo ay dagaalka ka socda ay ku guuleystaan halka etoobiya iyana ay doonayso in isla maleeshiyaadka axmadoobe ay ku guuleystaan gacankuhaynta loolankii ka jiray magaalada dolow oo sida muuqata dabcan lagu kala baxay oo dhanka axmed madoobe usoo hartay gedo xaaladaas ayaa ka taagan waxaa lagu kor dagaalamaya ee dhibanna waa shacabka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix waa hagaaga dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyey walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu caawa ku bilaabayno waxa uu yahay darawallo soomaali ah oo ku dhintay shil baawur oo ka dhacay zambiya waa mid ka mid a canaawiintii maanta lagu qoray webka islaamiga ee calamada warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan wararka ka imaanaya dalka zambiya ayaa sheegaya in darawal soomaali ah oo ka howlgelayay dalkaasi uu ku nafwaayey shil baawur oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaas shilkani baawur ayaa yimid markii baawur uu lahaa ninkaasi soomaaliyeed uu kusoo dul dhacay baawur kale taasoo keentay inuu goobta ku nafaayo qof ka soo jeeda soomaaliya mid ka mid ah dadka ku sugan waddanka zambiya si gaar ahan uga mid ah ehelada ninka dhintay ayaa baraha bulshada ku faafiyey muuqaal kooban oo uu ku soo bandhigayo sida uu shilku u dhacay wuxuu ninkan caddeeyey in ninka soomaaliyeed ee shilka la kulmay xilligu hoos jiifay gaarigiisa wuxuu sheegay in gaari kale oo wadada marayay uu kusoo farin goostay dalcad dheer oo lagu magacaabo danjey ugu dambeynna ku yimid halka uu yiilay baabuurka uu watay darawalka soomaaliga ah ninka dhintay ayaa la oran jiray cali bashiir wuxuuna ka mid ahaa dadka ka shaqaystaa waddanka sambiya waxayna tani qayb ka tahay dhacdooyin jilal ah oo ay la kulmeen gaadiidleyda soomaaliyeed ee ka howlgala wadamada afrika warbixintii calamada haddaynu halkaa ugu gudubna markaana koox burcad ah oo muwaadin soomaaliyeed ku dishay dalka suudaan sida lagu qoray websayteka riidowga alfurqaan wararka ka imaanaya dalka koonfurta suudaan ayaa ku waramaya in kooxo hubaysan si bareer ah ay u toogteen muwaadin soomaali ah gaariguu saarnaa ruuxa soomaaliga ah ayaa waxaa rasaas oo dawa qaaday kooxo hubaysan taa oo sababtay inuu isla goobta ku geeriyoodo ruuxa la dilay oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa waxaa lagu magacaabi jiray muraad maxamed waxaana lasoo warinayaa in rasaas badan ay kooxdu la beegsatay wiilka dhallinyarada ah wadamada sida aadka loogu laayo dhallinyarada ganacsatada ee ku dhaqan wadamadaasi afrika ayaa waxaa ka mid ah wadanka south africa warbixintii reediyooga alfurqaan ayay taasi ahayd markana mareegta faafreebaro ee telegramka iyo mid ka mid a qodobadii lagu qoray maanta jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta agaarka deegaanka birta dheer ee dowlaadka magaalada kismaayo qarax kula beegsadeen maleeshiyaad lugeynayay oo murtadiin ah inta la xaqiijiyay hal murtad ayaa goobta ku baktiyey kaasoo ahaa miinobaare lagu magacaabi jiray sugow ugu dambeyn shabakada wararka soomaali miimo ayaa maanta waxaa lagu qoray qodobo dhowr ah waxaana ka mid ahaa dowladda eritreya oo gaadiid gaashaaman iyo ciidamo dheeraad ah u daadguraynaysa xuduudda itoobiya warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan durbaanka colaadda ayaa mar kale laga tumayaa deegaanada xuduudda ku teedsan ee u dhexeeya dalalka itoobiya iyo eritreya waxaana soo baxay warar sheegaya in dhanacyadu ay qarka u saaran yihiin dagaal lagu hoobto wararka ka imaanaya xuduudda ayaa sheegaya in dowladda eritreya ay kumnaan askariyo dheeraad ah ku daadguraysay deegaanada xuduudda dhaca shabakadda rasad ee diiradda saarta arrimaha gudaha eritreya ayaa soo warisay in taliska ciidanka xukuumadda asmara uu ciidamadii ugu badnaa u daadgureeyey jiidda hore dagaalka ciidanka eritreya ayaa xoojiyey joogitaankooda xuduudda gaadiid gaashaaman iyo ciidamo lugeynaya ayaa la arkayey iyagoo xuduudda ku sii qulqulaya tallaabadan oo u muuqata mid hurinaysa colaadda kala dhexaysa etoobiya ayaa lagu daabacay shabakadda rasad ee diiradda saarta arrimaha eritreya isbuucii lasoo dhaafay u s s fawarkii madaxweynaha eritreya ku eedeeyey dhigiisa etoobiya inuu wado diyaargarow dagaal wuxuuna ku guudiyey tallaab militari haddii dalkiisa lasoo weeraro guud ahaan xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu egbal markanaan idinku wareejino walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuu shayba waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana jubbada hoose beesha jariirweyne ee degta wilaayada jubbada hoose ayaa furatay maxad lagu xifdin doono qur-aanka kariimka xafladda furitaanka maxadka waxaa ka soo qaybgalay nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha jariirweyne iyo golaha nuqabada ee wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada ugu horeyn qaar ka mid ah nabadoonnada jariirweyne iyo mashunguuli ayaa xafladda ka hadlay ilaahay subxaanahu wa tacaala maynin nasiibi macad oo magaasho intuu ku qoranya boorkan sidii aragoytana ibnulqayim aljawsi calayhi raxmatullaah faraxsho koowaad ina la ku furo tuulada makalaangow gaar ahaan degmada kamsuuma annagaa haddii jareer weynaena maylena ilaahay subxaanahu wa tacaala nasiib fara badan nasii nasiibkaas maantii annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala ani nasiibi uma mayka halni dhiiggu shuhadada waalidiintana maylana waxbarashadii waxyaabaha iyo taraasa kolay arag annaga qabla alxaraka sidii ahayni maanta sidii ana ana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha noo sharafi diintan way marka ikhwa si guud ma isdardaarimaane ina barano kitaabka alla subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diyaaran ana kitaabka ina barano iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam allahuma fashid annagana nabadoonnada beelaha jareer weyne haddii ana in sha allahu araxmaan sinka garabsiyaane hada wbillaahi tawfiiq wsl اllahuma wslm عlى sayidina muxamed wعlى alih وsaxbih وslm waxaa maantaan ku soo qaybgalnay xaflada beelaha oo ka mid ahaa jireer weyne waxaa ku saabsan oo ka mid ahaa ibnu qayim aljawsiya sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaan cabdulqani cabdulaahi oo ah guddoomiyaha golaha dhaqanka iyo afhayeenka golahaasi suldaan maxamed duuba intaa kadib waxaan rabaa inaan beesha jareerweyne ee macadka ibnuqayim aljawsi maanta furanaysa aan si gaara ugu mahadnaqno maxaa yeelay sidii walaadihii hore sheegeen beeshu waxay hormuud ka tahay waxbarashada hadday noqoto macaahidii qabaa'ilka ee la furi jiray kaalinta koowaad bay kaga jirtay kaalinta koowaad bay kaga jirtay xaqiiqatan maantana wilaayadu markay soo bandhigtay ay u dirtay qabaa'ilka iyo nuqabada in macaahid la furo macaahid taxfiid alqur'aan waan u jeednaa kaalinta koowaad bay ka gashay juhdiga iyo wanaagga ay bixinayaan waan ku bowaadinaynaa waan ugu hambalyaynaynaa waan ugu ducaynaynaa si gaara nuqabadooda culimadooda iyo guud ahaan beesha jareerweyne beeraha kale ee wilaayada jubbal islaamiya suflaa dega waxaan leenahay ku dayda walaaladiin diin baa lagu kala sarreeyaa diin baa laysku dhaafayaa qofkiin diin barta ubaa akhridnimo maartayay wax taraya muslimiinta wax taraya naftiisa wax taraya furam idinkuna macaahid taxfiid alqur'aan oo dadaalkaas maartay gacmaha la isu qabsado wilaayadayna juhdiga bixinaysana aan ka faa'iidaysan iyada ina garab taagan iyada maartay ina ma dhiiri gelinaysa iyada ina maartay ina dacminaysa waxaan leenahay marka ilaahay inta halkan isugu timid iyo intii macadka furitaankiisa ka soo shaqaysayba dembigoodii kiiwaadkooda ha dhaafo talaabo ay soo qaadeen ajri xasanaad ha ka siiyo wabilaahi towfiiq salaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu allah subxaanahu wa tacaala ayay mahad dhammaanteed u sugnaatay bilaaw iyo dhammaasho aan lahayn ilaahayga nagu soo kulmiyey halkan ayaa mahad iska leh nagu siiyey amni iyo istiqraar allahaas ayaa in badan u shukrinaynaa haddaan allah u shukrinana allah waa noo siyaadinayaa nimcada uuna siiyey nicmat alislaam waaliimaan waalistiqraar waaljihaadu fii sabiili illah ilaahgaasaa mahad iskale ikhwa allah subxaanahu wa tacaalaana qur-aankii wuxuu ku leeyahay boorkan hadda inoogu qoran waqul rabbi zidnii cilmaa nebi allow waxaad tidhaahdaa alle waxaa weyddiisataa inuu cilmi ku siiyo wakhtiga waa iska kooban yahay mahad alle kadib waxaan mahad u celinayaa guud ahaan xarakatu shabaabulmujaahidiin ugu horreeya amiirkeenna abu cubeeda xafidahullahu waracaa iyo makaatibtiisa dhammaan waxaan mahad gaar u celinayaa jubba sufla ugu horreeya waaligeeda sheekh axmed abu yunis xafidahullahu waracaa waxaan mahad kale u celinayaa martida iyo duyuufta ka soo qayb gashay xafladda iftitaaxa macadka beedaha jararweyne oo laga furaayo degmada kamsuuma gaar ahaan tuulada la yidhaahdo makalaango jazaahu allahu khayr aljazaa ummaddaas jarar weyne iyo ummadda xafladda ka soo qayb gashaba ilaahay baa mahad iska leh ilaahay miisaankiinna xasanaadka idinkana ha saaro gaar ahaan marka beesha jarar weyne waxaad tihiin xaqiiqatan uswo ama dayasho ayaa tihiin maanta maadaama aad hormuud u noqoteen macad ay furayso beesha jarar weyne macadkaasoo loogu magacdaray ibnuqayim aljawsi raximahullah waxaa walaalayaal diinkan waad garanaysaan allah subxaanahu wa tacaalaana way nooga warramay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay waa inoo sheegay aslanba qofka wax yaqaana iyo qofka jahliga ilaahay ma simin nuurka iyo iftiinkana ilaahay ma simin mugdiga iyo iftiinkana ilaahay ma simin qofka nool iyo qofka dhintana ilaahay ma simin xaqiiqatan maanta meeshaad ka qaadeen nabadoonnada salaadiinta suldaanka guud oo beesha jareerweyne ama beelaha jareerweyne hormuud ku ah ilaahay wuxuu waafijiyey inuu ragga u dhisaayo noqdaan hataa nabadoonnadiis rag diin lah ilaahay baa ugu mahadinaynaa waana ugu shukrinaynaa allah subxaanahu wa tacaala idinkana haddaad tihiin beelaha jareerweyne inaad arrinkaa ku shukrisaan ugu dambayn waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis الحمد لله رب العالمين المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى بمهد اسكله مهد أن هلكان كسوك وبكر بحمده وجلاله وكرمه بعد حمد الله سبحانه وتعالى كذب وها مهد اسكله مرتشرفك لدون أي كسوك يبقالين حفلة دان وما أنت هلكان كدعيسه gaar ahaan degmada kamsooma si gaarah tuulada makalangow tuulada makalangow waa qaryatu khayrin wa baraka tuuladan maanta ay ka dhacayso xafladan oo kheerka badan leh oo aad dareemaysaan boorka gadaalkan ku qoran macahad ay furanayso beesha jareerweyne walaayada islaamiga ee jubbada hoose macahad ibnuqayim aljawsiyi raximahullahu ibnuqayim haniyun can tacriif uma baahan maanta in laga sheekeeyo qof u baahan ma aha intaas kadib waxaa si gaara aan ugu mahadcelinayna halkan culummada safar ka dheer soo gashay ay ka socdaan maktabka daacwada ee harakada walaalayaal intaas kadib maanta war halkan oo ka dhamman oo la sheego ma jiro aan ka ahayn in maanta farxadda iyo kheerka halkan ka jiro aan wada qaybsano aan ayidno waxaan ahayn halkan kama dhiman axibbatii fillaah waxaad dareemaysaan sanadkii aan soo dhaafnay kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya bishii saddexaad ayaa dowra muqaabada walaayada islaamiga ee jubbada hoose aa loo qabtay dowradaas bacda niqaashin wa tashaawurin kadib waxaa ka soobay ka mid aha in maanta dacwadii iyo diinta aan kor loo qaadayo macad baa maanta furteen oo boorkiis halkan ku yaallo guryaha aad dhisteen aad diyaariseenna halkan ku yaalaan oo aad ugu targasheen ilmaha boqol arday ah inaad ku soo diyaarisaan oo shareecada rahmaanka lagu baro qur'aanka kariimka lagu baro sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu baro beelaha muslimiinta ah ee degan walaayada islaamiga ee jubbada hoose dhaqankooda iyo waxgaradkooda guud ahaan waxaan idin leeyahay qof kasta oo halkan istaago waxaa ku dhawaajiyey khayr iyo wanaag iyo in loo baahan yahay iyo in la dardargeliyo ayaa ka dhawaajiyey warkay halkan ayaa kusoo gogoynayaa macadkii ibnuqayim aljawsiyi waa noo furan yahay way saacaddan ka dambeeyo duruustii iyo horisa noo bilaabama doon fa jazaakum allahu khayran
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana jubbada dhexe munaasabadda lagu sagootinayay dufcad cusub oo ka qalin bedelatay machadka qurduba faraciisa degmada buwaale ayaa ka dhacday isla degmadaasi xafladan ayaa lagu sagootiyey dufcada afraad ee ka qalin bedelatay machadka qurduba waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo nuqabo iyo marti sharaf kale waxaa ugu horeyn munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxaanu meeshaan ku dhegaysanay ama ku daawannay ardadii oo xifdiyey culuumta kala duwan khaasatan culuum alislaamiya hadday tahay iyo culuum alidaara labadiiba waan dhegaysanay khaasatan luqadaha kala duwan oo mutanawica luqat somaal kadalika luqa alcarabiya kadalika luqat alingiliisiya tatawur la gaari weeye hadday gabdhihiiba ku khudbaynayaan luqada ingiriiska waxa weeyaan waxay ku tusaysaa horumar aad iyo aad u sarreeya arrintaa iyada ah marka oo dhammaan aanu haddaan dhegaysanay waa xifdi xifdigu waa muhiim aasaas isagaa waa cilmi ogow wuxuu yidhi saaxibu raxbiya faxfad fa kullu xaafidin imaamu buu yidhi yacni xifdi haddaadan wax xifdin meel gaari maysid wax kasta waa inaa xifdisaa xataa luuqadda waa inaa xifdisaa hadhowto uu kugu soo duxaysaa waad ku hadlaysaa markaa xifdisid carabigii markaa xifdisid ingiliishii markaa xifdisid wixii o dhan waa kugu soo duxaya meeshaan waxaanu ka aragnaa horumar iyo tatawur tatawurkaas ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo daa'imiyo mar walbana uuna tuso wallahu subxaana wa tacaala aclam wabilahi towfiiq intaasi kadib waxaa bandhig sameeyey ardayda ka qalin bedelatay machadka qurduba faraciisa degmada buwaale xafluna alkariim نحييكم تحية من القلب يضيب شذاها مسكا وريحانا ويحمل في ضياتها حبا ووفاء ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وها نحن نجري الحصاد ونقضف الثمار أيها الحفل الكريم أحرف مجلات بالفوائد وحمل بزينة الفوائد ومعان متوجهة بالفرائض عبارات سطرت بماء الورد وكلمات زينت بحروف الحب إليكم تحية بخارة من أنفس مشتاقة وبسمة كنسمة إليكم وقراقة فيا مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حفلنا المبارك أهلا بكم بمن حضروا جميعا كلما هبت النسيم لكل غضن يلثم ويسرنا ويسعدنا أن نحلف بكم في هذه المناسبة الشريفة خبرينا يا قلوب الوالهين عن جراح ودموع وانين خبرينا عن جريح لم يزل يلفظ الأنفاس بين الراحلين وعن الأجساد لما أصبحت قطعا تغماس في جمر وضين وعن الرعب الذي نبصره كل يوم في وجوه النازحين عن صرار أصبحوا في فزع تحت زخات رصاص الغاصبين وعن الأنقاض ماذا تحتها من ضحايا قتلوا مستبسلين وقفوا وقفات حر صامد يتلقون رصاص المعتدين سألوا عنا فلما علموا أننا نحيا حياة الغافلين قدموا أنفسهم في جولة صامدوا فيها صمود الفاتحين ربحوا فيها حياة حرة عند من يرفع قدر الصادقين حدثي عن غارة جوية من عدو ما له عقل ودين يقتل الأطفال في جنح الدجى يشعل النيران في وجه الجنين يقصف المشفى فلا مرضى لهم حرمة ترعى ولا شيخ حزين يا إلهي بالغ السيل الزبى من برات في التجني مسرفين يا إله العرش نصرا حاسما وانهزاما عاجلا للمجرمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سائلي عن قرطبة وتعليمها واسمع ولما ينبع من طلابها خطب حري أن تنظم بجوهر كلام يدخل البهجاء في السامعين طلاب قد عرفوا حق ربهم وحققوا الصواب في الدارين جيل يفهم ويعرف ما عليهم ويعلم ما لهم من الحقوق وجوههم مثل أغصان خضر وأزهار اهتزت الرياح وهذا كله يدل بمدرسة تنبت الثمارات الناضجات لأن السيل لا يجري بلا مطر والثمرة لا تخرج بلا شجر فيا رب قد أنعمت إذ جعلتنا طلاب قرطبة حتى تخرجنا وأخيرا أوصي للناس كافة بإلحاق قرطبة تاج العلوم العلم كالنور والجهل كالظلل والعلم مثل النهار والجهل كالليالي العلم كالظل البارد لصاحبه والجهل كالحر الشديد لصاحبه العلم ينمو القلب ويقبحه ويحسنه والجهل يطفئ القلب ويقبحه وليس الفقير من لا مال له بل الفقير من لا وليس الفقير من لا مال له بل الفقير من لا علم له وحامل العلم كأرض رخاء وصاحب الجهل كأرض قحد فيا ربي لا أحصي ثناء عليك بتوفيقك بالعلم الشريف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mid ka mid ah waxgaradka degmada bu'aale ayaa munaasabadda ka hadlay walaalayaalo allah mahadsan mahad dhammaad iyo bilow midna aan leen ilaahay waa ku mahadsan waxaa mahad mudan walaayadeenna jubbada dhexe iyo macallimiintii meesha dhigaysayna waa mahadsan yihiin waxaan leeyahay haddii ilaahay yidhaahdo macallimiintii intan juhdi bixinaysay iyo intanoo arday oo dabeecad iyo kala meel ka imaatay haysayne waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa waxaan rabnaa laba kelmadood oo ardaydaa ku saabsan iyo mid kale oo waalid ku saabsan inaan idhaahdo waxaan leeyahay ardayda maanta wujuuhdooda iyo farxaddan aan meesha iskugu imaanay wujuuhdooda naga hor muuqato waxaan leenahay hadayicina wixii lidin geliyey ee juhdi ahaa ama waalid ha idin geliyo ama dowladdeenna islaamka ha idin gelisee in la dayaco waa waa wax aad u khasaaro weyn waaye waxaan leenahay waxaa tihiin ubaxii u soo kacahayey maanta waddanka waxaa la rabaa dadkii bedeli lahaa himi caliyaa laydinka rabaa gabdhaha muslimaadkana waxaan leenahay dee gabdhihii iyagana jihaadi jiray waaga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa idinkana idinka rabnaa biidni illaahi tacaala waxaan kaloo rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo waalidiinta fariintay ardayda noo dhiibtay waxay u dhiibtay waalidiinteenna waaye annaga waaye waxa ay leeyihiin meesha ha laga kaco wax ha la barto ilmahana ha la keena leeyihin annaga waaye farriinta ayadana inaasay tahay u qaadano ay ardayda noo dhiibeen maanta halkan ay nooga dhiibeenna
ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مركو الله يا مهد علينا سبحانه وتعالى اللي ينقول قبل يستين nicmooyinka faraha badan ee aanan soo koobi karin allihii ina siiyey ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahadcelinayaa walaalaha culummada ee maktabu tarbiya wa tacliim ka shaqeeya kuwaasoo u taagan habeenii maalin bulshada muslimiinta si ay ugu soo saaraan jiil waxyaqaano oo aqoon leh aqoon sharci oo mid maadiba ka dhisan si ay usoo saaraan walaalaha waxaan leenahay jazaahum allahu khayran ilaahay miisaankooda xasanaadka ugu daro dadaalka ay bixinayaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka macadka qurduba ee bu-aale iyo mucalimiinta wax ka dhigta waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran mirihii aada soo saarteen yaa maanta guranaynaa ilaahi subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu daro sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta ardadan dhashay ee iyaguna dadaalka badan ku bixiyey ardadan muddadan dheer inay waxbartaan u diyaarinayay waxaan leeyahay allah idiin barakeeya ardadiina camalkiinan allah idinka aqbala martida maanta inala joogta oo culamo iyo muqabala leh ee xafladda nagala soo qayb gashay iyagana waxaa leena jazaakum allahu khayran walaalaha iclaamka oo shaqada inoo haya iyagana waxaan leenahay camalkiina allah barakeeyo ardadii muddada dheer soo sabraysay waxbarashada kusoo dulqaaatay muddada dhowrka sana maantana qaranjabisay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran intaa ka bacdi maanta waxaan insha allahu tacaala u taaganahay inaan xafladii qaranjabinteeda usoo xirna ardada ka qaranjabisay macadu qurtuba lidaraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya fii madiinati bu-aale jazaakum allahu khayran waa dufcadii afaraad ee macadkan uu soo saaro saaad ogtihiin macadka qurtuba wuxuu ka mid yahay maxaayidda ugu badan ee wilaayaadka islaamiga ka furan ilaahayaana ku mahadsan subxaanah wa tacaala waxaana la oran karaa macadkan wuxuu ka mid yahay maxaayidda ugu miraha badan ee jihaadku uu ka faa'iiday dad badanoo waxyaqaanan ay ka soo baxeen ilaahayaa subxaanah wa tacaala inoo suurageliyey wilaayaadkao dhanna nooga suurageliyey ilaahayaan ooga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala waxaana weydiisanaynaa inuu inoo siyaadiyo waxaad soo barateen cilmi sharci ah iyo culuum idaari ayaad soo barateen culuumta aada soo barateen waxay u baahan tahay inaad culuumta insha allahu tacaala ilaahayna aad ooga mahadcelisaan oo cilmigaana aad kordhisataan cilmiga qofka bartay iyo qofka aan baran isku mid maha shareecadaynu waxay aada u ammaanaysaa aadna u boorisaa dadku inay wax bartaan bal nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa keliya ilaahay uu amray inuu kororsado ziyaado uu ka dalbo waxay ahayd cilmiga ahayd sida ilaahay buu inoo sheegay subxaana wa tacaala waqul rabbi zidnii cilman waxaad ogtihiin inuusan sinaan qofka wax yaqaano iyo qofka aan aqoonin qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun miyay sima yihiin kuwa wax yaqaano iyo kuwaan aqoonin jawaabtu maya wey ma sina qofka cilmiga leh wuu ka fadli badanya wuuna ka wanaagsan yahay qofka aan cilmiga lahayn sidaa daraaddeed waxaan rabnaa insha allahu tacaala cilmiga barashadiisa inaad ku dadaashaan tacalam falaysa almaru yuuladu caaliman walaysa aquu cilmin kaman huwa jaahil marka cilmiga in la barto qof la dhashay ma jira qof walba weyninkuu ku bartay innaguna waxaana laga doonaya insha allahu tacaala barashada cilmiga inaan ku dadaalno waxaan idiin dardaarmayaa cilmiga aada barateen inaad ku dhaqantaan insha allahu tacaala cilmiga haddaan lagu dhaqmin mirihiisugu waxba tari maayo barasho oo keliya waxba ma soo kordhinaysa in dadkana la sii baro ummadda inteedii kale la sii gaarsiiyo maanta insha allahu tacaala waxaad ka soo gudubteen dugsigii hoose dhexe iyo sare ayaad ka soo gudubteen insha allahu tacaala waxaad u gudbaysaan hadda wixii ka dambeeyo daraasaatulculya ayaad u gudbaysaan jaamacadihii xaggeeda waxaan rabnaa insha allahu hadda furihii aada daraasaadka sare ku qaadan lahaydeen yaa la idin siiyey maadaama dugsiga sare aad ka qalinjabiseen maxadku wuxuu u dhigmaa dugsi sare sida hadda boorkaba ku cad shahaadada lagu qaadanayo waa shahaado tanaawi ah sidaa darteed waxaan rabnaa insha allahu tacaala furihii cilmiga waa laidin siiyey dariiqii waxbarashada maanta waad fahanteen cilmi faa'iidada uu leeyahayna maanta waad garan kartaan marka waxaan idin leenahay cilmigiina kordhiya jaamacadaha haleela taana insha allahu tacaala waan ku boorinayaa waxaan kaloo rabaa ardada macadkan ka soo qalijibisay gabdhahii wiilalba sida cilmiga ay u barteen akhlaaqda iyo tarbiyada wanaagsan inay uga muuqataan rabna waxaan guda gelaynaa marka insha allahu bixintii jawaa-istii hadduu ilaahay idmo iyo shahaadooyinka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى